alxamdu lilaahi gayra maqnuudin min raxmatih walaa may-uusin min makfiratih axmaduhu subxaanahu waashkuruh calaa sawaabiqi nicmatih وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون walaalayyaal labadii jimco ee jimcahan ka horreeyey waxaynu ka hadalnay in dhibi haddii ay dhacdo ama qof ha ku dhacdo ama ummadda ha ku wada dhacdo ha saamayse eh in aanay daa'imeyn ee farajkuna iyo in qofkii iyo ummaddii iyo beledii la faydaa ay ka dambayso waxaa kaloo aynu ka soo warrannay qiso qur-aanka kariimka ah uu inooga warramay dhibaatooyin istabajooga oo ku dhacay nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam iyo markii dambe nicmooyinkii ilaahay uga dambaysiiyey waxay inoo joogtay inagoo soo ururinay qisadii nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam ilaahay suuraddaa markii uu ka soo warramay dhibtii u horreysay iyo nimcadii u dambaysay ayaa ilaahay waxa uu caddeeyey farajkiisu marka uu yimaado markaasaa ilaahay gadaal aayadaha ugu dambeeya ee suuraddaa wuxuu ku sheegay xataa ida stay'asa arusulu wadannuu anahum qad kudibuu jaa'ahum nasrunaa fanujiya man nashaa walaa yuraddu ba'sunaa can اlqowmi اlmujrimiin xataa ida stay'asa arusul rusushii intii ay ka quusteen maxaa lagu fasiray maxay rusushu ka quusteen min iimaani qowmihim way ka soo istaageen tolkood inaanay xaq qaadanayn oo ay lingaxdeen qalbiga oo xaqii ay ka hor yimaadeen oo xaqii waxba aanay ula hadhayn dhiba deedna rusushu way quusatay sidii nebiyullaahi nuux deedna habaarka uu ku sii daayey markay halkaa gaadhay xatى إida اstayأsa الرusل وظanuu أnahum qad kudibuu وظanuu kudibuu iyo kudibuu labada qirbo way jiraan waa qiro sabciyaha oo cashariya ah culamada qaarna kudibuu bitashdiidi daali culamada qaarkoodna qad kudibuu saynu akrino laba macnona way kala samaynaysaa qirada inagoo aynu akrino qad kudibuu ee takfiifkaiyo shidku aanu ku jirin tafaasiirta lagu fasiray waxaa ka mida wadannuu ay danna alkufaaru gaaladiina ay malaysteen anna arusula qad kudibuu rusushii in la beeniyey oo waxba laga qaadan waayey qad kudibuu in lagaga baxay oo lagu beeniyey fii maa wuciduu bihi min annasri wixii loogu ballan qaaday xagga ilaahay looga ballan qaaday ee nasriga mee ilaahay baa idin halaagaya ilahay baa idin cadaabaya unbaad lahayde nasriga kuu imanayaa waa goorma markay halkaa soo gaadheen ee gaaladii ilaa halkaa gaadheen war ha iska dhadhawaaqay iska daaya ka nebiga ahi quusasho kama dambaysa oo ay leeyihiin bal waa kanoo waanu ishaynaa unoo wax imanayaana ma jire waxaana aad sheegayseen nasribaa iyo guulbaa ii imanaysa meeday waa qira'atu takfiif waataynu akrino ama qad kudibuu oo la shado oo dee quraada in badan oo ka midi naafic iyo ibnu kaiir iyo abu camrin iyo ibnu caamir iyo casharada oo yacquuba intuba intaasay akhriyayaan qolada kale baaquuntuna uu caasimka aynu akhrinayo kisaa iyo xamsi ka mid yahayna waxay akhriyeen taa hore taa shadku waxay noqonaysaa rusushiibaa quusatay oo ka quusatay inay rumeeyaan iyado rusushiibaa quusatay way ka soo istaageen waa taa horeynu fasirnay ee nebiyullaahi nuux uu quustay ta dambena waxa way gaaladiibaa halkaa dhigto oo tihi mee nasrigaiyo waxaad sheegaysaa markay halkaa marayso hee ee ama rusushii ay quusteenay yidhahdeen kuwan waxba uma laabna ama bal macnahay samaynaysa qirado eeg ama gaaladii iyo dadkii xaqa loogu baaqayey iyaga ay yidhahdeen war waxba kama jiraan hawshiina wata waxba way iska hadlayaane labadii dhinacba heer ay gaadhaan yacni waxa weeye heer adag ay gaadhaan jaa'ahum nasrunaa libtu markaasay timaadaa iyo guush haddii markaa lagu yaro qabto sabir ha taahim ha caban ha werwerin faraj baa soo socday waa muhiim waay qisada dhan ee nebiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam bal sawiro inta mixan uu soo maray ee qaarkood aad isleedahay maba noolaanayo shaksi la qabtay oo ceel bartanka loo dhigay shaksi la qabtay oo gurigii ama guryihii ugu sarreeyey dalka madaxdii laga soo tuhmay oo been inta laga abuurtay haye dabadeedna jeel la dhigay iyo mixankii kalee soo maray ee aad mararka qaarkood yaabayso brobogandada dacaayadda waxa la isu raaciyey ee aan waxba loola hadhin maxaa dhacay intaa wuu sabrayey mana caban mana taahin ilaahay isuku kalsoonaa bal eh isagoo xaaladihii ugu adkaa ku jira ee ugu darnaa isagoo jeel ku jira ayuu diintii iyo dacwaddii ilaahay iyo xaqii waday yaa saaxibayi sijni أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون diin iyo dacwad buu fidinayaaba caalamkan adduunkii waa laga xidhxidhay oo waa dhibaataysan yihi halkanise waasic bay tahay iimaan baa ku jira qalbigiisaa nool qalbigiisu wuu nool yahay ma quusan bal eh ummaddan jeelka kula jirta ayuu doonayaa inuu naar sababtiisa ilaahay kaga badbaadiyo markaasuu leeyahay labadayda saaxiib waa laba nin oo ka mid a oo la soo eedeeyey oo laga soo eedeeyey gurigii boqorka oo kiis loo haysto kiisas culus loo haysto ayaa wuxuu doonayaa waaba laga yaabaa kiiskoodu inuu cislaado oo dil lagu qaado eh in iyagoo tawxiidkiiyo laa ilaaha ila allaale naftu ay ka dhacdo markaasaa intuu kelmad naxariisa kula hadlo uhi yaa saaxibay sijni labadayda saaxiib ee aanu jeelka saaxiibka ku nahayow arbaabun mutafariquuna khayr waxay ahaayeen dad asnaam iyo awsaan caabuda ilaahay ka gaaloobay ayay ahaayeen markaasaa wuxuu le ma rabbiyaal fara badan ma asnaam la caabudo oo aan jirin baa khayr badan mise ilaaha kelida ah ee isagu wuxuu doono muquunin kara ee fulin kara ma tacbuduuna min duunihi ilaa asmaa'an samaytumuuha asnaamun baad caabudaysaan idinkaa iska magacawdo waxaan iska sheegtay maa anzala allahu biha min suldaan ilaahyo fara badan in la caabudo iyo asnaamtan waxba kama jiraan ilaahay wax ujo uu soo dejiyey ma jirto in ilxukmu ila lilah xukun waxaa iskale ilaahay cidlama leh xaakimiyadda ilaahay baa leh lalama sheegan karo ilaahay baa caalamka ka taliya sharcigiisuna wuu ka talinaya cidda sharcigiisa khilaaftaana dariiq qaladay maraysa amara an laa tacbuduu ila iya xukumka iska isagaa iska leh waa tawxiidkii ilaahay wuxuu idin farayaa isaga mooyaane inaydaan caabudin cid kale in ilaahay uun la caabudo in dariiqiisa la qaadaa daalika diinu alqayim waa diintii toosnayd ha yeeshe eh ummadda inteeda badan looguma taagelayay dacwaddii iyo diintii buu ku baaqaya bal eh saaxiibbadii buu doonayaa inuu badbaadiyo oo uu naar ka badbaadiyo halkaasuu maraya waxaana dhacday runtii in mid ka mida la dilay midna la sii daayay laakiin isagu inuu diinta iyo dacwadda gaadhsiiyo inay rumeeyaan iyo inaanay rumayn isaga uma taalo inay rumeeyaan iyo inaanay rumayn isaga uma taalo markaa walaalayaal waxa aynu ka fahmaynaa halkaa jaa'ahum nasrunaa goormuu yimaadaa marka mar arrintu cuslaato waxay la mid tahay aayadda qur-aanka ilaahay leeyahay am xasibtum an tadkhuluu اljannata walamaa ya'tikum mahalu aladiina khalow min qablikum masathum اlba'saa'u waاldaraa wazulziluu xataa yaquula alrasuulu wاladiina aamanuu macahu mataa nasru اllah alaa ina nasr اllahi qariib ilahay baa ma waxaad u malaynaysaan inseen layskaga tegayo jannada inaad iska gelaysaan iyadoo aanay laydinsoo marin imtixaanadii la soo mariyey ummadihii hore oo maxay ah dhibaato dhaqaale dhibaato jidh ahaaneed oo caafimaadkoodii la qabto caafimaadkooda iyo adduunkoodii labadaba inlaa laga yaro qanjiiriyo oo la tijaabiyo ay gaadho markaa markay cuslaato ay yidhaahdaan rasuulka iyo ciddii rumaysay mataa nasrullah nasrigii ilaahay goorma ayuu imanaya yani wuu waxa weeye waa yaqiin nasrigii ilaahay wakhtigiisi waa la jooga mataa nasrullahi goormuu imanayaa ilaahay wuxuu leeyahay markay halkaa gaadho alaa baraaruga eh ina nasra allahi qariib nasriga guusha iyo liibaantii iyo dhibtii oo laga faydo ummadda iyo cadowgii oo la jebiyo iyo xanuunadii oo la qaado iyo duruufihii dhaqaale oo laga saaro intuba qariib waa dhowdahay waa dhowdahay baa ilahay leeyahy bal ay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisa oo la dhibayo oo la dilayo ayaa u imanaya alaa tastansiru lana ilaah gargaar miyaanad noo weydiinay nebi allo waxaa nagu dhacaya miyaanad arkayn markaasuu leeyahy waa imanayaa gargaarkii ilaahay laakiin ummadihii idinka horreeyey iimaanka lahaaba waa la dhibi jiray markaasaa madaxa miishaar iyo seef laga dul saari jiray markaasaa lafta iyo cadka la kala dhex geli jiray oo la diri jiray laba dhinac baa loo kala tuuri jiray xadiidkii macnihiisu sidaa ahaa deedna diintooday ku adkaan jireen oo ay ilaahay aaminidiisa iyo kalsooniday badan jireen waxaanan idiin sheegayaa nasrigii ilaahay waa imanaya ardada iyo dhulkana nabadgeliyaa ka dhacaysa ilamaa waxa weeye ruuxa dhaqaaqa weliba dumara uu halkaa markuu ka dhaqaaqa ilaa iyo yaman wax dhiba aanu arag nabadgelyaa dhacaysa badbaadaa dhacaysa waa soo socdaa nasrigii isbiruu yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu waاtaquu اllah lacalakum tuflixuun shay waliba waa sidaa salaada iyo cibaadada inaad macaansataa dhayadeel kuma timaado sabir bay u baahan tahay sabir ayay u baahan tahay inaad salaadda u sabirtaa qof baad arkaysaa salaaddii tukanaya waa inteenna badanbe wax alle wuxuu tukanaya lama socdo xataa dhaqdhaqaaqii jirkiisaaad arkaysaayo marna lug buu taagayaa marna gacan marna cirkaasuu eegaya maxay u baahan tahay salaaddu sabir barasho inaad isku dhibto inaad markaad salaada ilaahay hor istaagayso inaad qalbiga xidhato ayay u baahan tahay si salaaddii macaanaydee ajriga u lahayd aad u hesho ilan dad baa jira buuri nebigu salaada tukanaya oo salaaddooda aanay fogaansho mooyaane wax kale u siyaadinaynin waa salaad aan wax alla waxay ta'aysan jirin sabir bay u baahan tahay inaad barataa ood arkaanteeda barataa oo aad shuruuddeeda barataa oo aad su baahna waan iska aabbahay baa tukan jiray iyo reerkayagaa tukan jiray iyo islaamnima un baan ku dhashay macaanka salaada sidaad u hesho sabir bay u baahan tahay wakti bay u baahan tahay inaad u sabirtaa ma sahlana waa inaad fahamtaa soomku barashuu u baahan yahay tacliinta inaad barataa sabir bay u baahan tahay diinta iyo dacwadda ilaahay oo dadka loo sheegaa sabir bay u baahan tahay markaad xaqa istiraa sheeg markaad u banbaxdo waa lagu caayayaa waa lagu tuumayaa markaad wanaag u dhaqaaqdo wax badan baa lagaa sheegaya haddaad tidhaahdo aniga ayaan waxba layga sheegin aniga ayaan waxba laygu odhanin maan iska fadhiisto aniga ashaarkaygu inuu nadiif noqdaan doonaya adirmaha taasi ti dariiqii dacwadda maaha nebi moxamed haddii la karaamaynayo oo cid la dhowrayo inaan waxba laga sheegin nebi moxamed baa ilaahay u diyaarin lahaa imisay ka yidhahdeen nebiga caleyh imisay ku yidhahdeen imise kelmadood bini waa shaacir waa gabyaa waa waxa weeye balaaye baas xag loo akhriyey oo dad badan buu kas waa sixiroole wax walbay ku yidhahdeen bal eh inay dilaan oo ay kow kaga siiyaan ayay u diyaar garoobeen saxaabadiisii qaar ka midana dhegta ayay dhiigga u dareen dacwadda iyo diintu way sabreen dhiiggoodii baa diinta u daatay waa la dacaayadeeyey waa la caayey bal iska dhaaf nebiga markay ka soo gudubtay oo gurigiisii baa la galay oo ooryihiisa baa wax laga sheegay fa sabara maxaa ka dambeeyey in caalamkii iyagu diiqa ay kaga jireen ilaahay u furay kuwii shalay iyaga tumayey inay gacantooda soo galaan dabadeedna tii ugu wanaagsanayd iyagu ay ka yeelaan sida nebi yuusuf uu walaalihii aanu u dhibin ee uu ilaahay dembi dhaaf u weydiiyey ee wili wixii hore laysma sheegan lama sheeganayo wax jiraana ma jiro walaalaynu nahay xataa aanu odhan sida qur'aanka kariimka inoo sheegay berigii waad igu qaldanteen horta dee aan gar naqsanno markaynu gar naqsanno dee horta doodda idinka ha idinku dhacdo xujadana ha laydinku ogo muu odhane min bacdi an nazaga ashaydaanu baynii wa bayna ikhwatii buudi intii shaydaanku anigee walaalahayo dhexdayada galay ee uuna xumeeyey kaannamaa isagu daraf uu ka yahay isagoo doonaya khaadirka iyo walaaladoo dareenkooda iyo mooralkooda inuu dhowro ayuu nebi moxamedna maalintii awoodda uu yeeshay ee uu soo galay maxay uu soo galay maka isagoo toban kun oo ciidana wata ee abu sufyaan oo kuwii shalay dhibayay ahaa iyo gaaladii kale ee maka joogtay ay halkaa iyaguna joogaan maanta si laga xoog badan yahay muxuu ku yidhi ma tadunnuuna annii faacilun bikum maxaad iga malaynaysaan maanta inaan idinku sameeyo maxaad ku samayn lahayd ninka adu labaatan sano iyo dhowr iyo toban sano ku dhibayey waar qabta gowrac waa dabeecadda bani aadamka xidh ka ugu yar baa odhanaya xabsi daayinu dir dil garaac waxa maxaad iga filaysaan inaan wanaagsan baa tahay inan wanaagsan baa ku dhalay ibnu akhin kariim inan wanaagsan oo ehelkiiyo qaraabadiiyo walaaladiiy halkaasu halkaasay mareen nin wanaagsan baa tahay markaasuu yidhi idhabuu fa antum ulaqaa iska dhaqaaqa socda fa antum ulaqaa waxaad tihiin dad la siidaa dhib laydima wax laydima haysto laydima xidhayo adduun laydinkuma haysto xor baa tihiin waa kaasi dhaqaaqa farajkii markuu yimid ee ilaahay nasrigii siiyey xataa kuwii dhibay dhib umu geysan waa duruqda ay ambiyadu maraan markay nasriga helaan inaanay ka aalgoosan kuwii dhibay nabiyulaahi yuusuf iyo nabiyullaahi maxamed baynu isku xidhnay asbaabaha farajka lagu helo ayaynu markaa wadi doonaa oo khudbaddii carabiga kuwaynu ku soo qaadnay ka mida in sha allahu tacaala usbuuca dambe aynu halkaa ka sii wadi doonaa uma salluu وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم ارفع درجاتنا وبيض وجوهنا اللهم أطل حياتنا على طاعتك وأحسن أعمالنا وأكثر مالنا وولدنا والله مسلمين تفر يماها كلا دوان إن سوف هرطي يا يقول بديهين ددك حانو سنة يا كجران ولا لهين وددك أهل مسجد كها oo wiigan qaarkood dhinteen ay ku jiraan arrimo kale oo kala duduwan qof walba muraadkiisaoon macsi lahayn ilahay migta ha ka siiyo inta xanuunsanaysa xanuunka allah ha ka dulqaado kuwa laynoo soo sheegay koomada ku jira ilaahay koomada ha ka saaro xanuunada kale cidda qabta ama xanuunadan iminka jira ha noqdaan ama xanuuno kaleba ha noqdaane allah ha ka wada dulqaado dhammaan xanuun oo dhan waxaynu dareemayno oo dhan ile baahanayaal baynu nahay qof walbana meel baa nuqsaan kaga jirtaay alla hayna wada shaafiyo alla hayna shaafiyo cilmi naafica alla hayna siiyo camal saalixa alla hayna siiyo cibaado khaalisa alla hayna siiyo arsaaq barakaysan alla hayna siiyo ubad barakaysan alla hayna siiyo ooriyo wanaagsan alla hayna siiyo odayaal wanaagsan ilaahay hayna siiyo madax wanaagsan alla hayna siiyo culimo wanaagsan alla hayna siiyo tawfiiqda alla hayna siiyo ilaahu qalbiga noo wanaaji carabkana ilaahu noo wanaaji ilaahayow oogada sare iyo ta hoose labadaba ilaahu noo wanaaji dadii dunyaba ilaahuna barakee dalka allahay noo wanaaji dadka allahay noo wanaaji dunyada allahay noo wanaaji diinta ugu qiim badan ilahu diinta noo wanaaji ifsan aakhrasan towbadsan camalsan ilaahuna sii cimri dheer oo cibaado leh caafimaad leh arsaaq waasaca leh ilaahuna sii cibaado khaalisana leh ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار